sanaan kadib culimadii oo dhan intoodii badnayd ama kuwa dhamaankaa ah gobolada ka timid oo intii ugu waaweyneedee da iyo aqoon balootinaya ay joogaan ilaahay si uga keenay caabuka goobta ayaa mahadle aada iyo aadna waan u faraxsaanahay ra'yigoodii iyo talsajeedintooda iyo nuxulada iskaadhnada mar walba caawiyo taladaa soo jeedseen qodobeed aan ka hadasheen halkii raggii hordhiga u bandhiga taan dagaalkaa tukaraan waxaan joognaa somalilan dhexdeeda degmada laascaanood tukaraan waxay ka mid tahay degmada laascaanood oo laascaanood baa xukunta garan maayo waxaa intaasoo weerar loo soo qaaday dad loogu leenayo xataa haddii wax la kartirsanaya dadku hadalba ku dhamaystaa dagaal waloo dhacaba hadal iyo baa ka dambeeya wixii dhintaa loo naxariista maxamed yalaban baa la idhaahdaa laakiin waxaa ka wanaagsan intaan weerar kala qaaday dadka la leynin in la isweydiiya maxaan isku khilaafsana taana diyaar baanu ahay waa idinkaga wakiilahay horeynu isu nidhi haddaynu isleenahay ku xadgudbi mayno weerari mayno waa dadkeenii halkan ay ka haystee joonkii may markaa lahaa dadka reer garoowa dad gob oo xariira dadaan xabad iyo suquli kara maahee qolada dagaalka oday weerarka elisosiyo wax dhaama aynu ku bedelna dagaalka taakaasaan ka jooga taa ceelaf weyn intii layidhi waan ila qabaa waa in arrintaa loo gurmadaa waa in la isugu tagaa waa in arrintaa aynu xal u helnaa xalkuna xukuumadda qura maahe waynu u dhanna culimada waxaan ka codsanayaa inay hawshaa usoo diyaargaroobaan qeybtoodii looga maarmi maayo iyagoo culimo oo isu dhan waxaan ka doonayaa oon ka rajeynaya dhaqso markay radan dhammaanto inaad soo diyaarisaan culimada qeybtii ka howlgal lahayd arrintaa madaxdii hore madaxweyne khiyaalo waa joogaa madaxweyne ku-xigeenadii iyo cid kastoo muddo kara oo siyaasiga oo xisbiyada mucaaridka ana meel baanu ka wada fadheenoo waxaan leeyahay war waxaynu ka xalinayno aynu ka wada soconayno midka ahaan xataa iga markaa u yidhi waxaan ku dhaha kaala waxaan ku qaldana aniga iga qabto waana igu canaanaya hawl baday digada igu dhuftaan cidina igu dhufato qoladaas qoladaas saxbidana shafirada halkii aan seeg taageer hatana eeyar diido ayagaa laga soo diraa digad badooda ay qabtaan danteena aan ku jirtaa inaynu gidigeen u midoobo waa raan waleenahay xukuumaddu hogaaminta iyo qabanqaabada leeda laakiin go-aanka iyo wax ka qabashada iyo caqligu waa ummadda ummaddii markaa waxaynu doonaynaa inaynu siday ummadda u dhisan tahay uga soo qeyb gelino culimada madaxdii qarankee siyaasadii hogaaminta soo martay baayaca mushtarka beelaha ciddii arrintaa wax ku raba dumar aqoon-yahan qof waloo fikrad hayaaba waa la dhegeysanaya waa la ururaya waana si mugdhan aan ku diyaar garoobayna taana halkaasaan dhigay culimadu haw diyaargarooda qeybtoodii ganacsadu haw diyaargaro qeybtoodii qolool baa la kulminaa taana halkaasaan dhigay ta duufaantii waxay ahayd duufaantu wax ku cusub cilmiyada hawada ee caalamka waxay ka bilaabantay gasiiradan soqadaro la ydhaahdo ee yamanta magaaladan mukala la ydhaahdo xagga badda ka soo eegeysa ayay ka kacday hore uguma jirin cilmiyada hawada ee caalamka rikoorka hore looma arag marka hore khafiif bay ahayd markay soo waxoogay cabaar socotay bay xoog yeelatay ilaahay wuxuu soo dhaafiyey inay magaalooyin waaweyn xooggeeda dariiqada ku beego waxaa ka mid ahaa lughayaa xooggeedu iyo waddadeedu waxay u martay toban kilomitr ama siddeed kilomitr waddaday maraysay waxay ku beegantay magaalada tuulo yaroo hayte iyo magaalada soo martay xooggeeda wuxuu soo maray toos wuxuu ku dhacay tuurka iyo gargaara walaa dadku dhintay halkaa santarka u ah haddii meel dad badan ku nool yahay oo mlughayale berberane meel ama boorame ama hargeysa meel dad badan ku noolyahay haddii ahaan lahayd dadkii dhimashada khasaaruhu waa garan kartaa intuu noqon lahaa waayo halkaa dadkii ku noolaa oo magaalooyinkaasi u badan dad firirsan baasha waxay wax yeeshaa xoogooda horka mara dadku hadday urursan yihiin waxaynu ku noolnahay masalan gargaare iyo tuurkiya waa dhan kala carraaba oo dadka qofka meeshiisa buu galaa meel lagu urursan yahay intayna oo kale maaha waa halka ay ku dhinteen dadka xooggiisa qof baan intay toddoba ragay ruux waa lalaayay intii kale sagaal ayaa ku halaaseen way afartanka kale toddoba boqoloo kun oo qofna way ku hanti iyo gurya beeleen xoogba wuxuu ku dhacay waa dariiqaa yar soo martay dooda markay joogtay buuraha waaweyn inuu dhaara buuraha gobolkaa ilaahaydu badbaadiyey oo sii jabciyey xooggeeda baki buu maray doolxeeda ballaaran oo marka beeraha qaadoo dhan markuu gudbay buurtaa weyna kaalabararku bayga babaabisay duufaantaas maxay saamaysay laba kun oo kilomitr dhinac walba ayuu rabkeedu gaadhay biyaha abuurta awoodda ilaahay halkaa ilaa iyo soomaaliya waxaa ilaa kenya waxaa sii jiidhaya waa xoogaa ka kocday xaggana ilaa aritamiya oo weligeed barrooben ayuu ka jiray waa waxaynagu hornay ilaahay waynu ka ducaysanaynaa masaajibta hore wayna arki jiray aanagu soo noqonin waxaa laga sameeyey stadi maabe ka sameeye waa la qiyaasay waxaa laga baqaa oo imka dee qoladan wax kasaatara xisaabinaya inay soo noqon karto inay badan la idhaha pacifica oo hore u deganaa jirtay aageynin inta lagu beeganay inay qaar kale ka abuurmaan taasina waxay baanaysaa in dadka horta sii barto maxaa lagaga maxaa lagaga badbaadaya marka horeysa ee duufaantu dhacdo waa in gabood dheraa adag dadku waa inay gabood adag galaan meesha dhirtii way jaraysaa dhulkii way qaadaysaa beerii way qaadaysaa qofku markaa marka u weyn waa inuu ku waadaa meel ku gabooda buur derbi meel adag ama meel hoose war biyo mareen ahayn waayo haddaad ka gashay godkii hoose haddana biyo soo socda oo dabeelaha kacaya haddaad dushii taagtana qofkaa bay qaadaysaa markaa waxay dadku ku talagalaan shaltaro dadka ay dufaantu baadee geeshada waxaas markaa taana in dadku laisku baraarujiyo wixii ay geysatay kasoo kabashadeeda waa la isku taga waxaa qiso cajiiba ah dooxyadaa mid kamid ah waxaa tirey hay-adahan ajaanibka ah waxay arkeen dhul shan boqoloo mitir beel ahayd oo gebigeeda bacaada oo dooha markaa waxaa laga ororayay dadkii dhulkan lahaay beeri jiray waa labaatan kilomitr toban kilomitr bu ayaa dee beeri deganaan oo daadbu ka wareegay sidee la yeeli doona dhulka waa ka baabaaye dadkii meesha deganaa baa yidhi warbacaadkani sanad ama lagu ku dhammaanay dabashaa qaadaysa oo waa buciidu duru doobkani ee ciiddii wax laga beeraya u hooseeya noo keena midho siris baan u baahannahay inaanu kalena ka gaarsiin inaan wax beerno bacaadkan waanu iska qaadayo midhaha waan ku ridayna anigu wala tukanaayo isagana laba sano damba haddii aan ceedis hadduu dhammaanaya sayintiska iyo culimadii beeraha dadka meesha degan baa ka cilibuntay dhulkayii wuu joogaa ciid baa fuushay annaga ka qaaday ama waqtigaa ka qaaday markaa waxay nooga baahan tahay foojignaan badan inay soo jeedisa culimada waxaan ka codsanayaa inay igala hawl galaan oo qaranka kala dagaalamaan laba shay oo aan isleeyahay dhibaatooyinka jiroo dhan hooyay u yihiin hooyada ay dhibaatadu ka abuurmaysaa waa laba shay mid waa qabyaaladda dhibaatada maanta inoogu weyn ee dadku isku dilaayo ee dagaalkan beeru u soo noqnoqonaya qabyaalada abuurta waayo qabyaalada dadkii bay dhulkii kala sheeganaya dhulkii ilaahayna wadejiyey ayaa marka hore qabiil oo kala sheeganaya marka qabiilkii markuu qabiilkii la dagaalamo la dagaalame uu qabiilkii kale isku daalaan ay dhahdaan buurtaasa iyanaan soo dhaafay ayuu qabiilka gudihiisa haddana islaynaya uu jiribjirib dhulkii isku qabsanaya markuu isna jiribba jiribba u kala joogsado ayuu haddana qoyskii labadii walaalaha ahaa iyo labadii isu sodoga ahaa iyo labadii soodigaha isku dilaya dhulkii u fiirsa magaalooyinkeenna waxayna haystaa ee dhibaatooyinka waa dhulka ninkaa dhulka jooga haddii laga tago oo dowlad ama dadkii ay weedagalaayaan dhulkan ma wadalihi afartay isu xigeen baa marka soo qaadanaya markaasaa loola dowladda wax ka qabato markaasaa ciidankii la geynaya markaasaa ciidankii reer la soo dagaalamaya markaasaa booliskii la dilaa dhaawacaya markaasaa weliba la odhanaya kan daalimka ahaa ee dhulka aanu lahayn ixtikaaf ku sameeyey marka la daawaco ama la dilana qabiilkii oo doono sheekhii iyo suldaankii iyo taajirkii iyo wasiirkii wala timaadaan martii hana la siiyo warba ninkii qaranka la dagaalamay dadkana dhibay ha inaynu fahno dhibaatooyinka laystaa wanaagsan waxay ka soo bilaabtay qabyaalada halkaasayna marinaysa intiina culimada halkaa joogta nimaa dhibtaasi haysan male oo ama aan gurigiisa laga qaadan ama beertiisa lagu haysan ama jigadiisa lagu haysan oo dowladda aad ugu qayshaan dowladda dadkii wadalayn kari mayso qof askariin ka badan ayaa lagu dilay howlaha qaranka noocaasa afar boqol baa ku dhaa ayaa ku dhaawacmay oo laga yaabaa ilaa boqol iyo konton inay ku naafoobeen waa mashkilad u baahan inaan ciidan ciidan laga horgeynin xal loo helo xalkiina waa maxay waa qabyaalada ilaa masaajidada gashay hakeen uga yeeran dee waynu qabyaaladii xal hela oo aan dushu laga odhanin la aasay iyadoo la aasin qabyaaladu hor dhacda aynaan ka odhanin say dhaab ah caalim iyo caamiyal isku taga war maxayna haysta hadday sidan kusii wadana dalkan ka bixi maayo dagaal iyo isaasasho waxa nagu soo socda da-da soo socota nin waliba toban buu dhalay dalkan fadhida dhulkaad u haysta ama u leeyahay aduu beer ahana abaha loo qaybiyo waxba kama harin dhulkii kale ilaahayna rag baa ootay dadka soo socda meel lagu aasa lama hayo adduunyada lama arag dowlad ama ummad xabaana-aan dadkeeda ulahayn imidka xaggee la geeya waa beerteeda hagagaasi hay soo dhaweyn nin yar oo beer yar lahaabaa loo baryaa ummadda meydkeeda in lagu aaso hebelow shan baroorhkeed ha lagaa iibiyo lix boqoloo kun afar boqoloo kun baa lagu baaya xabaala hargeysa meel laga dhigaayo macaqli baa min aylak xagu xaqaa ka helay maaha dhulka la soo heta qabyaalada keentay waa xal u baahan taa aynu u gulmanayna waa caynkaasu taa garowa kasoo duulayso waa taasu waa xal loo baahan yahay in dib loo firisto oon dusha laga dhayn waan adkaynayaa geeska africa ama soomaalida haysta waa taa waxaynu u baahan xal cad oo cilmi yara oo diini yara oo cilmi kala ah oo waaya araga oo oday la isugu tago waa qodob dowladdu ha qabato dee dowladdu maalin baa xeelayn mayso waan isu dhammaanayna dee daanashadu ciidanka la hadlaayo qodobka labaad waa qaadka isna waa hooyada labaad qabyaaladdu waa islaamta weyn balaaday dhasha qaadku ugu koriya mafish baa la isugu yimaadaa ilaahay lagama yaabo la iskuma waaniyo marka la bilaabaya hawsha qaadka qabyaalada la isu faanaa gabayaashii afartankii iyo lixdankii iyo soddonkii baa la keena midba ku ka adkaa hebel wuxuu yidhi hebel wuxuu yidhi hebel wuxuu yidhi ka yare kaa dhegaysanayaa wuxuu ku abaabaa colaadda iyo balaayada reernimo ee gabayaashii horaa reer reer ka gabay wanaagsan oo ka gabay colisi ma jiro mid waliba faanka iyo annagaa dilay iyo annagaa duminay iyo kanaa kan ahaa midba kuu jawaaba kala way ka culusta kitaabkaasaa la soo furaa boqol sanadooda ee colaadihii iyo sababjaahil laga soo guuree kii baa la wada qaybaa maskaxdaa kusoo abuurata iyadoo laisu buuxo qaadku maxaa kaluu sameeyaa wuxuu helay iminka warlaliyo dheeraynaya oo lala social media isagoo telefoonkiisa kaa fadhiya oo mafishkaa jooga ayuu sheeke alifaya saa iyo saa iyo saa sarcada ugu sii daynaya inta badan mid khayra laguma alifaba mafishada ilaaha laga yaaba laguma alifo islaax laguma alifo taala akhriya lagu bilaaba dabeetana kaasaa suuqa soo gala isagoo sawiranayo isagoo wax ka dhacaya adeerto nin baa nin dilay saranaya nin bilaadambila miskiin oo sheekho meel joogay baa la soo dilay waa la waa la jir dilay waa maxaa ahay ninka qabtay dee nin buu dilay waa la raadinay ibrahim waa la helay yani waa mushkilad kale qaadku iyo marshiisu labadaasaan culimada iyo somaliland balay haddaan inaan xal dhaba u helin dee waa la jahwareynaya inaguna ma qabnee adduunka o dhan baa qaba adduunka kuwii sameeyey iyo caalamka oo dhan ayaa dhibaatada social mediaha qaba laakiin dee inaga waxaa inoo dheer waxa uu fidinaya iyo labadaa meelood kasoo ufufaya labadaa meelood kasoo fufaya marka labadaasaa xal u baahan taasina waa iga codsi in xal loo helo la isugu tago brofesorka jaamacad jooga sheekha muftiga ah ka kale ilaahay xigmad siiyey ka baaci mishtarka ah haddaynaan labadaa xal u helin dee dusha u kalay mayno dusha u kan ka wareegeysa intaasina waa iga codsi ducadii aad inoo ducaysane culimada inoo ducaysane allaha inoo aqbalo wixii aana daardaarteen aana nagu dardaaranteen wax wanaagsan buuha culimadu dee warisat alambiyaa marka wanaagunbay wadaanoo inta badan boqolkiiba sideetan haddaan xitaa labadii aan ra'yiga ka duwanahay boqolkiiba sideetan marka hore waa la qaadanaya waayo sheekhu marka hore wixii ilaahay iyo nabigiisu inuu ku sheegayaa haddii fikradtaada ka duwanay tahay waa tan beerset wuxuu ku dara iyana waa waxa lagaa doodi karo waa taas dee ma ma xadiis baa ahayd mustaq aayad mise waa ra'yigaa ina waa laga heshiin karaya aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa